imooda waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha kuleh ama badaha danahooda iska leh ayaa ku kulma oo xubno ka ah marka waxaa joogay dhammaan xubnaha imoodo dhan baa runtii kasoo qayb galay shirka marka muhiimadiis waxa weeyaan wax alaaliya waxa badeecada adduunka ukala gudbaya waxa safar ukala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha ay addunyadu isticmaalayaan sidaa daraaddeed dhaqaalo weyn ayaa adduunyada dal walba kasoo gelaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbaya bs ganacsiga runtii kasoo gelaya dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay taasaana loo fadhiiyey taasaana laga wada hadlaya shirkan soomaalida haddii aan eegno wuxuu usi leeyahay xiise gaar usi leeyahy dowladda soomaalida waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe soomaaliya markii ay baabaaday sagaashanaadkii dowladda soomaaliyeed weli sideed iyo toban sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin waliba inay bixiso sanadkiiba oo danaheedana ka hadasho isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato runtii may suuro gelin markaa sideed iyo toban sano markii aanay bixin qaaraankii xubinnimada dowladda soomaaliyeed taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan xuquuqaha waxaa kamida masalan dee inay codeyso in la doorto inay wax doorato ayaa kamid a muxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka imoda inuu laga dhaafo soomaliya ubahantay in laga dhaafo deynta faraha badan le lagu yeeshay sideed iyo tobankaa sano marka halkanay noqotay in laga doodo anagu codsigeyga waanu geynay waanu ka hadalnay laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka imooda lacag la dhaafaa inaana jirinba ayaa caddaatay laakiin doodaa kadib waxaa naloo ogolaado si fiican laysugu raacay in aanu doorkii iyo xuquuqdeydii qaadano oo horta aanu codeyno maanta maanta laga bilaa waxda horta waa codan kartaan laakiin waa ina lacagta iska bixisaan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanaan codeynay oo doorashadanu ka qayb galnay sideed iyo toban sano ayaana somaaliya ka qayb galin doorashada imooda waana muhiim in doorashada imooda laga qayb galaa waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aad adigu dhistay cidda codkaa haysata waa cid aad runtii wax gashatay oo aada maal gashatay oo hadhow kugu difaacaysa golaha waxaan la soconnaa in muddaba dekeda soomaaliya ay maamusho shirkadda albayrak ee laga leeyahay dalka turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan waa si fiican horta ridwaanow shirkadda turkiga albayrak la yihahda hadda saddex iyo toban saddex iyo toban bilood ayay gacanta ku haysay dekeda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhamaaday berino ay raacday october ama november bay ahayd bishii labiyo tobnaad ee labiyo toban marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa labiyo toban bilood sida ay u yar tahay shirkadaas intay ishabeynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aalba ah albayra ka hor dekeda muqdisho gacantayaa ku haya dowladda soomaaliyeed dhexe ma ku haysa gacanta jawaabta wax bayn kuma hayn xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha soomaalida imika qaar badan ku jiraan ayay ku jirta midda labaadna dowladda dhexe soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekadu adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe somaliyad ugu jirta kadib cid kale maanta gacanta ugu jirto labo bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xaroota adeega ay dekadu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso milyan iyo sideed boqol ilaa laba milyan inta udhexaysa lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa contracga lagula heshiiyey shirkadda albayrak dekeda muqdisho adeega ay samayso lacagta kasoo baxda qof soomaaliya oo wasiir ilaa maareeya ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacantiisa gashaa ma jirto dhammaanteed contracga waxaa ku jirta shanta bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladdu ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu sidaa daraaddeed hadda dekadu adeega ay samayso waxa uu lafdhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo gala midkamid